إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد آه bani aadamka afcaashiisa iyo aqwaashiisa ma koobna laakiin nusuusta sharciga waa wax kooban weeyaan waxaana la doonahayaa afcaasha iyo aqwaasha bani aadamku inay waafaqsan tahay sharciga sidee marka laysu waafajinhayaa shay kooban iyo shay aan koobnayn dhacdooyinka bini aadamka ma koobna laakiin nusuusta sharciga way koobanta ilaahi subxaanahu wa tacaala dhacdo kasta qowl kasta ficil kasta oo bini aadamka ka dhaca xugun buu u leeyahay waxaana nala ka dalbay inaan waafaqno xukunka ilaahi subxaanahu wa tacaala oo aan goobno waxa uu ilaahi subxaanahu wa tacaala xukun ugu tala galay dhacdadaas ama qowlkaas ama ficilkaas ilaahi subxaanahu wa tacaala marka xukun waaxida ayuu leeyahay fii kulli naasila haddii lagu dadaalo in la waafaqona waa dhici kartaa in aan la waafaqina waa dhici kartaa qofkii marka ahal u ah inuu ijtihaado ama adawaad haysta ijtihaad ee markaas ijtihaada ee waafaqa ilaahi subxaanahu wa tacaala xukunkiisii laba ajar buu leeyahay ajar wuxuu ku leeyahay ijtihaadka uu bixiyey ajarna wuxuu ku leeyahay muwaafaqada uu xukunka ilaahay waafaqay laakiin hadduu ijtihaado isagoo ahal u ah inuu ijtihaado ee markaas uu ag maro xukunka ilaahay hal ajar buu leeyahay oo ah ajru ijtihaadihi waxaa meesha ka muuqata marka ilaahi subxaanahu wa tacaala inuu leeyahay xukun waaxid ah oo marna la waafaqi karo marna la khilaafi karo oo la ag mari karo fii kulli qadiya wa fii kulli naasila laakiin qofku hadduuna ahal u ahayn inuu ijtihaado ee uu ijtihaado waxaa dhici karta markuu gefo in uusan ajar yeelan ee uu yeesho dembi iyo cuquubo waa garanaysiin xadiidkii dhahahayay alqudaatu halaaa qaadiyaani fi nnaar wa qaadin fi ljanna qaadiga jannada ku jira waxa weeyaan qaadi intuu ijtihaaday ahalna oo inuu ijtihaado oo waafaqay xaqii labada qaadee waxa weeyaan naarta ku jira mid aan waxba garanaynoon ahal u hayn inuu wax xukmiyo oo dadka marka jahli ku kala saaray ama maba doonaynba inuu dadka xaq ku kala saaro maba doonayn waxaa kaloo garanaysiin ninkii intuu nabarku ku dhacay fii cahdi nabiyi sala allahu calayhi wasalam bacdu asaxaaba ay u fatwoodeen mar haddii janaaba kugu dhacday waxaa qasab ah inaad qubaysato ee markaa fatwadoodii intuu qaato oo qubaystay nabarkii uu u dhintay biyuu ay gaareen nabiga markii loo soo sheegay wuu yidhi qataluuhu qatalahum ullah alaa sa'aluu id jahiluu innamaa shifaau lciyi su'aal dadka way ijtihaadeen laakiin waxaa dhici karta markaa inaysan munaasib ahayn ijtihaadkoodu markii ay gafeenna waxay muteen xoogaagaa demmiga ah marka waxaa loo baahan yahay qawaacid madbuud ah in markaa lagala soo baxo nusuusta kitaabka iyo sunnada oo qadiyo kasta ama xaaditho kasta oo dhacda min khilaali hadihi alqawaacidi la ysku dayo in la waafaqo oo la helo xukmigii sharciga qawaaciddaas marka ayaa la yidhaahdaa usuulu lfiqhi qawaaciddaasu marka fii cahdi asaxaaba wataabiciin waxay ahayd shay markuusa fii tibaacihim wa fii adhaanihim wa fii afhaamihim wax ku dhex jira bay ahaayeen qawaaciddaasu saxaabada iyo taabiciinta iyo bacdahum sida culumtoo kaleeto luqada markuusa fii tibaaca usuusha loogu talagala xadiidka in lagu dabdiyo markuusa fii abaa'icihim qawaacidda usuululfiqiga sidoo kale markuusa fii abaa'icihim wax qoran markaas ma aysan jirinin culumtu waxay ahayd culum shafahi ah waxaa u horeeyey marka qawaaciddaas wax dawina oo sajira alimaamu shaafici fii kitaabi arisaala kutub kaleeto oo marka masaa-ishaas uu ugu tacarudana way jiraan sida risaalo uu ku magacaabay ibtaalu listixsaan ama risaalo uu ku magacaabay alamru wannahyi ow sifatu alamri wannahyi ama risaalo uu ku magacaabay jimaacu alcilmi ama risaalo uu ku magacaabay ikhtilaafu alxadiid marka isaga ayaa ugu horeeyey baa layidhi marka qawaaciddaas wax sajila ama dawina ama alifa sidaa daraaddeed alimaamu axmed waxaa laga wariyey inuu yidhaahda lam nakun nacrifu alkhusuusa waalcumuuma xataa warada shaaficiy baabka marka isaga aada u furay bacdu lqawaacid markaas oo aan la dareensanayna fahamsiiyey dadka khaasatan ahlulxadiidka ama asxaabu alxadiid imaamu shaafici intuunan baqdaad tegaynin waxaa ku noolaa laba daa'ifo oo qolana la yidhaahdo asxaabu alxadiid daa'ifana la yidhaahdo asxaabu alra'yi aw ahlu lra'yi aada bay isaga soo horjeedeeno asxaabu ra'yi waxa weeyaan alxanafiya nusuusta sharciga ah khaasatan axaadiidta way ku yareen marka iyaga aada iyo aada gacantooda uguma jirinin marka xoogaagii yarka oo heleen bay ku kabeen marka ra'yi badan iyo hadal badan marka warkaa waxa muuqanaysa ama dhacaysa masaa'il axaadiis sariixa way ku soo aroortay inuu ra'yigoodii ag mariyo sidaa daraaddeeda marka aada bay isu dhibsa jireen oo waxa uu wariyey qaadi ciyaad ama uu sheegay fii kitaab tartiibi ilmadaarik wuxuu leeyahay can axmed ibni xambal kunaa nalcanu ahla alra'yi wayalcanuunana cala almanaabir xataa jaaa ashaaficiyu facallamanaa kayfa nastadil yacnii laba majmuuco aada isu dhibsanaayay bay ahaayeen sida markaa ka muuqata hadalkaas axmed ilaa shaafici uu ka yimaaday oo uu baray usuusha ay wax u daliishadaan dadka ahlulxadiidka waxaa dhici karta marmar qofka xadiid buu soo daliiliyey xadiidkiibuna wuu garanhayaa laakiin si uu madhabkiisa u difaaco axaadiistana uu wax badan uga istimbaado inay u baahan tahay markaa aqoonta usuulufiqiga markuu isagoo alifay kitaabkaas alimaamu shaafici kadib marka sida culumta kaleba waqtigaas loo tadwiiniyey ama loo alifay waxaa socotay marka ataaliif fi usuuli lfiqhi waxaa soo dhex galay usuul fiqhiga mutakalimiin dad la yidhaahdo ama muctasilo ha noqdeen ama ha noqdeen shiico raafida ah ama shiico zaydiye ah qolo kasta waxbay aliftamo usuulufiqhigii raadkiisu waa ku jiraa kutubtooda laakiin wax badan oo xashwi ah oo aan u khidmaynaynin hadafkii loogu talagalo usuululfiqiga ayay dhex geliyeen hadal badan xashwi badan oo qiimo cilmi a aan lahayn laakiin dadka dhib ku haya iyo cid-i bay ku kordhiyeen usuululfiqiga waxaa la yidhaahdaa afar kutub baa berigii la alifay ilaa waqtiyo dambe oo aada u dhow aada masaadir ugu ahaay usuululfiqhiga mutakalimiinta labana waxaa lahayd muctasila labana shaacira lahayd alcamad wاlmuctamad liabilxuseyn albasri nin muctasilaha iska lahaa nin muctasil labana waxaa lahaa alghazali wa shaykhuhu abulmacaali alhuwayni waa almustasfa iyo alburhaan laban ashaaciraale laban muctasilaale aad bay u shuhroobeen aad bay ummaddii marka ugu dhacday kadib marka masaadirta aasaaska ah fii usuul mutakalimiin labadaasay noqdeen fii kulli zamaan waa lagama maarmaan marka dad un xaq u taagan inay jiraan marka oo wixii kharibma isku daya inay saxaan marka wakhti kasta dad un ahlu sunno ah oo isku daya usuul saxiixa ah oo ka maran jadalka badan iyo xashwiga badan iyo laqwiga badan ee mutakalimiinta ay ku soo kordhiyeen usuulufikigii dad xoogaa ka nadiifiya waxaa ka mid a usuushaas marka usuusha uba isxaaq shiraazi intu badan uu leeyahay usuul fikri nadiif oo waafaqsan qawaacidii shaafici alluma atabsira waxaa waqtiyaalkaas aada loo ammaani jiray kitaab uu leeyahay abulmudafar asamcaani oo la yidhaahdo qawaaticu aladilla waxa uu yidhaahday azarkashi kitaabka qawaaticu aladilla waxaa iska leh nin awal hore xanafi ahaa jiray shaaficina kadib noqday aad buu u ammaanay marka kitaabkaas azarkashi oo wuxuu yidhaah kitaab la mid ah fii usuul usuul lfiqh cinda shaaficiya aw kutub shaaficiya alusuuliya ma jiraan buu yidhaahda xagga istidlaalka iyo xagga xijaajkaba aad buu u ammaanay kutubta marka farakutiriska ah oo lagu tilmaamay inay yihiin usuul ahli sunna yuu ka mid yahay kitaab aada u weyn weeyaan marka sidaas ayuu ta'liif ku soo socday dad ku socda usuushii mutakalimiinta oo masaadirta asaaska u ahna ay yihiin afartaas kutub iyo dad isku daya inay waafaqaan usuushii shaafici oo maaragtay nadiifa ka aheyd xashwigaas badan zaman kastaba ama daa'ifadan wax xoog badnaato ama taan wax xoog badnaatay way soo jiri jirtay ilaa wakhtigan hadda aan joogno laga soo gaaro risaaladaas u alifay asheekh ibn cuthaymiin risaalo yar marka oo uu aada iyo aada ugu dadaalay ayuu alifay oo uu ku magacaabay alusuul min cilmi اlusuul oo uu isku dayey inuu ka fogeeyo jadalka badan iyo xashwiga badan iyo waxyaalo badan oo aan wax aharahu ka ratibmaynin fii camaliyati اlistinbaadi min nusuusi sharci marka sheekha wuxuu ahaa nin maaragtay fiqigana mushaarik ku ah usuul fiqigana ku ah carabiyada ku ah haddii aan kooga tarjamaha ka bixino marka isaga wuxuu ahaa min culamaa ilmamlaka asheekh moxamed bn saalix bn moxamed al cuthaymiin oo tasiir cuhmaan haddiina tasiirim ahaan leeyahay min qabiilat bani tamiim ayuu ka mid ahaa gobolka qasiim magaalo ka mid ah oo cunaysa la yidhaahdo ku dhashay sida dadka muslimiinta caadadooda ah marka ilmahooda inay dugsi geliyaan ayuu isaguna dugsi u galay qur-aankiibuu xifdiyey duruustii marka aweliga aheedoo dadka dalabatul cilmiga mubtadi'iinta ay qaadan jireen buu qaatay culumadiisa mashaahirta waxaa ka mid ah shaykhulqasiim cabduraxmaan ibni naasir asicdi ninkaas oo markaa qasiim sheekha ugu mashhuursan ka ahaa magaaladaasna wax ku akri jiray cunaysa masaajidka ugu weyn la yidhaha jaamic cunaysa ninkaas buu aada wax uga akhristay oo aada uga afuray kadibna wakti xoogaa nahda cilmiya ay soo kacaysay ayuu ku beegmay waxbarashadiisii oo laga furay riyaa machad la yidhaahdo almachad asharciyi machadkaas buu kadib aaday marka riyaad ku oolaa waxaa wax ka dhigi jiray culamaa xul oo lasoo xulay ay ka mid yihiin asheekh maxamed ulamiin ashinqiiti saaxib adwaa ilbayaan iyo nin kaleeto la dhihi jiray asheekh cabdiraxmaan alifriiqi isagana culammada waqtigaas jirtay oo khaarijulmamlaka laga keenay ka mid ahaa wuxuu leeyahay markaan riyaad tegay machadkaas aan galay darsigii ugu horreeyey markii aan fadhiistay oo aan sugaynay ninka mucallimka ah bal sida uu yahay ayaa waxaa noo soo galuu yidhi nin markaan fiiriyey aan is idhaahday duruustii cabdiraxmaan assacdii baan ka soo tegey markaasaa ninkan acraabiga ah oo cagaha jeexjeexan cilmi u soo doontay nasiib dara igu dhalatay baa qalbiga iska irigu yidhi ninkan amiin shaqiiqina wuxuu ahaa nin aan madaharkiisa aada u tixgelin ama ku dadaalin oo laba kaboo dacasahoo kale midab a qaata lacagaha la isticmaalona aan kala aqoon shan iyo toban iyo labaatan iyo konton iyo boqol iyo shan boqol aan kala garanayn eedihinigiisoo dhan iyo aqoontiisoo dhan iyo dadaalkiisoo dhan uu ku wajahnaa un culuum sharc markii lacagta mushaarka soo sii intuu kiis ku shubto uu dukaanka la taguu yidhaahdaa alaabtaas aan u baahanay iga iibi alaabtii markuu qaarku yidhaahdaa inta a ku leedaha ka baxso meesha ninkii wuxuu yidhi markaan arkay oo is idhaahday nin caraabi ahaad gacanta u gashay oo aadan waxba ka faa'iidayn markii uu hadlay oo darsiga uuna siiyey baan isigu yidhi godow kan oo kale dunyada muku noolay aqoonta uu lahaa kadib marka muddo kadib wuxuu kusoo noqday magaaladiisii intuu riyaad joogay wuxuu marka duruustii ka qayb gala sheekh cabdilcasiis ibni baas raximahullah uu aad iyo aad uga faa'iidaystay u leeyahay khaasatan uu ka dhegaystay saxiix albukhaari iyo kutub badan oo shaykhulislaam ibnu taymiya iyo maaragtay ibnuqayim waa ninka aan ka faa'iidaystay buu leeyahay muqaaranada lagu sameeyo almasaa'il alfiqhiya oo markaas lagala soo baxo ama laga qaato qowlka ugu raajaxsan bisarfi nadari can ilmadhab aladi yantami ileyh ninkaas baan ka qaat u leeyahay aan ka faa'iidaystay waxaana ka qaalib ahaa dhulka madhab alxambali sida annakaba madhab shaafici nooga qaalib yahay dhulka waxaa ka qaalib aha madhab alxambali alfiqhi laakiin wuxuu leeyahay ninkaas ayaan ka bartay oo aan ku ta'afuray akhlaaqiyaadkiisa iyo dariiqadiisa fil istidlaal waa muqaaranat aaraa kadib marka wuxuu ku soo noqday magaaladiisii cunaysa waktigaasna waxaa dhintay shiikhiisii cabdiraxmaan inaasir asocdi marka meeshii buu fadhiistay jaamic cunaysa ayuu wax ka akri jiray nashaadka cilmiga marka aada iyo aad buu uga muuqday ha noqoto ka qaybgalka culammada rasmiyiinta aho hay-ad kibaar culamaa ha noqoto ka qaybgalka majaalista jaamacadaha ha noqoto muxaadaraad iyo duruus intaasoo dhanba nashaad aada iyo aada u muuqda ayuu ku lahaa muddo gaarsiisan konton sannadood buu barnaamijkaas u dhex jiray marka duruus khudab muxaadaraad ta'aaliif ishtiraaكaat fi الnadawaat fi الliqاaءaat fi الmuctamaraat hamsiin sana ayuu arrintaas ku dhex jiray raximah اllah marka wuxuu ka tegey wax aada iyo aada u badan ha noqdeen muxaadaraad oo gaarsiisan kumanyaal saacadood ama kutub ha noqdeen ama ha noqdeen fataawi laga jamciyey marka wuxuu ahaa dadka aada iyo aada ugu dadaala tadriiska oo aada iyo aada maaragtay uga hela wax akrinta iyo wax darsinta nin ardadiisa ka mid ahaa baa wuxuu ugu yidhi beri baan wax ka dhegaysan jiray buu yidhi wax ka akrisa jiray waxaan aragna buu yidhi marka intuu xaj soo aado ama umro uu soo aado waddada isagoo ku soo socda magaaladii ay dhici karto marka in labaatan ama soddon ama afartan kiilo magaaladii uusan weli soo gaarin marka ay dhici karto casirkii in la addiimi rabo inuu taleefon soo diro oo ninka masaajidka uu usoo diro uu yidhaahdo casirka kadib baan imaan hayaa dersiga casirka kadib aan akhri jirnayna waa akhrinhayaa ardada ku fadhiyo dadaalka intuu ka qabo ee markaas casirka markii la dukado la fadhiyo uu soo galo oo gurigii intuunan teginin uu darsigii bilaabo saas uu dadaali jiray bay dhaheen tadriiska oo uu nashaaq uga heli jiray waxdarsinta wakhtiyaalka marka cudlooyinka la galo madaarista la xiro jaamacada jaamacat maxamed ibn sacuud oo markaa ku oleen gobolkiisana macallin buu ka ahaa masaajidkaasna waxbuu ka dhigi jiray jaamic unaysa markii cudlooyinka la gaaro marka dadka cumro ay soo aadaan ama xaj ay soo aadaan labada xaran buu fadhiisan jiray marka oo wax ku akri jiray ramadaanka markii la joogo taraawiixda intuu wax ka dukado markii taraawiixdu ay dhammaato yuu u fadhiisan jiray wax akrin iyo su-aalka jawaabi ilaa waqti dambe laga gaaro masana subaxkii markii fajarka la dukado intuu u fadhiisto ilaa waqti dambe laga gaaro xitaa dhimashadiisii wuxuu dhintay shawaal bilbilowgiisii ramadaankii ka horreeyey isagoo xanuunsan baa la keenay oo cudur waxaa ku dhacay sarataan fii ilqooloon raximahullah marka waxay dhahaan waxma akri kartid takhaatiirtiina waxay ku dhaheen waxma akri kartid iska naso qurfaa marka xaramka dhexdiisa laga siiyey uu xoogaa ku nasto oo uu jiifado markaasu wuxuu yidhi wax akrin la-aan ma joogi kariye makaroofan yar halkan intaa iisoo dhigtiin xalqadii ku xira makarofanka meeshan baan marka anoo jiifa wax ka arinaya waxaan marka waxay dhaheen takhtarku wuxuu yidhi inaad wax akrido cudurkuu kuu sii siyaadinaya ama xanuunkaa kuu kordhahaye maaragtay hadda iska naso bal wakti kaleeto aad caafimaad qabtaa la akri doonaa maya makaroofan yar halkan iisoo dhiga halkan baan inoo jiifa wax ka akrinayaa ardadan ha gaaro makaroofan sidii bay u yaaleen marka ramadaankii sidaas buu ku dhammaysa isagoo qurfo dhinac u yaalla oo aan duko karin fadhi ayuu isagoo dhinac u yaalla ku akrinhayey ramadaankii markuu dhammaadaa jiddo la geeyey shawaalka marka markii uun awalkiisa u ahaa ayuu ku dhintay shan iyo tobankii shawaal wuxuu dhintay maalin arbaco ah maqribka intii aan la gaarin marka habeenkii bay meesha ku hayeen maalintii bay soo qaadeen casirkii kamiisaad ayay xaramka noogu keeneen markoo markaas xaramkii dukanay casirkii marka waxay dhahay janaasa jirtay ayaan la bixin meeshiibaa marka janaasadii la keenay lagu dukaday waxaa lagu duugay maqbaro la yidhaahdo alcadli maka waxaa ku olaa jirta laba maqbaro midna la yihahdo almaclaad midna alcadli alcadliga marka waxaa lagu duugaa dadka mashaa'ikhda ah ilaan marka dhulka qoditaankiisu waa yaryahay oo waxba lagama qodi karo waa dhul dhagax ah marka maclaadka qubuurteedu waxa weeyaan qubuur sida guri oo kaleto ah oo intaa la sameeyey oo la habeeyey hoosna ciid laga dhigay dhinacyadana ka dhisan dabool marka la saaro kadibna hoogaa ciid marka laga saaro ee taariikh lagu qoro ee lix bilood kadib lafiir laga soo bixiyo meel kale lagu shubo qof kale la siixiyo saas bay u habaysanta waxay leeyihiin si kaleo lama yeeli karo laakiin maqbaradaas waa mid ka duwanoo ibnu baas iyo ufaymiinka iyo maxaan ku ihahdaa sheikh la dhihi jiray maxamed cabdalla asoomaali iyo muqbil alhaadi alyamani iyo raggaas oo dhan lagu duugay marka iyada laga soo bixiye sideedaba isagaa baaqi noqotaa maqbaradaas baa lagu duugay waxay dhaheen saddex nin ayaa waktigaas jiray oo saddex cajaa'ib lahaa asaga sida uu u dadaali jiray duruus akhrinta waa cajab bay ahayd waxaa ku haga alalbani si uu dadaali jiray mutaalacada iyo baxdiga cajab bay ahayd ayada maktabada uu joogi jiray oo la yidhaha maktaba almaktaba aldaahiriya kutubta makhduudaadka iskifaalooyin bay leeyihiin marka hore oo ilaa sadxigaas gaadhsiisan kitaab meeshaas hore ku jira buu u baahan hayaa wuxuu leeyahay jarajar aan meeshaas ku gaarsiiyey jarajartii baa loo dhigahayaa kitaabkiibuu meeshii buu tegahayaa jarajartii buu ku taagan yahay shan sacdood buu kitaabkii husrogahayaa wax ka qorhayaa oo jarajartii weli uu ku taagan yahay yacni dadaalka uu u lahaa ama awoodda uu u lahay baxdiga iyo jaladka cilmiga si sahla kuma yimaado wuxuu yihi yaxya ibn abi kasiir laa yustataacu alcilmu biraaxati iljismi adoo iska raaxaysanhaya oo saa doonto yeelahaya meeshaa doontoo marahaya si sahlan cilmigu kuma iman jalad badan iyo dadaal badan buu u baahan yahay waxay dhaheen dadkii dhaqahay markuu dhintay dhabarkiisa yaan ka aragnaa bay dhaheen kursiga intuu ku fadhiyay dhabarkiisa oo haara yeeshay kursiga ku sawiran waxay dhaheen ibnu baas isagana cajab uu ahaa fii musaacadati lmuslimiin walihtimaam bihim muslimiinta taageeridooda iyo maaragtay wax u qabatooda cajab buu ku ah ilaahay baa ku shugay halkan intaan ka tegey baan maktabkiisa tegey berigii aan jaamacadda goobahay warqad yaraa qortay waxaan ku yidhaahday shafaacaan rabaa jaamacadahan mid ka mid ina igu qorto laba sakarteer buu lahaa mid baan u dhiibay kii baa ku dul akhriyey baa dhegaystay waxaa caadadaa marka inuu yidhaahdo waxaas ku qor waxaas ku qor oo marka khatmi yaroo inta uu jira la soo baxo oo uu kor saaro warqadii markuu dhameeyey uu iiritaan baan ka qaaday halkaas baa jeeb weyn u yaallaa marka halkaas uu geliy nin soomaaliya wuxuu ugu yiri marka meesha joogay oo dadka meelaha hadda degan ah miyaad is garanaysiin ninka ma garanaynaa ir laakiin ardaduu jecel yahay waxbarashaduu jecel yahay marka intaas maba ku kaliftay maarata inuu sidaas yeelo bas ninkii sekreteerka wuxuu yiri beri imo maalintii dambaan tegey warqadii oo baqshad ku jirto tiin baraysan oo jaamacadda ku socota baan qaatay meeshii lisi marka dadka muslimiinta dadaalkooda iyo gacanqabadkooda iyo taageeridooda iyo naxariistooda wax kula mid mayna jirin waana wax alla unka abuuray wax uu iska keenkeenaya ma aha waxay ku sheegeen tarjamadiisa nin bakistaani ah ayaa u soo dhacay gurigii uu daalif ku lahay uu deganaay marka uu indhala yahay gurigii buu wuxuu maqlay shanqarka yeeriisa dadkii marka guriga la deganaa haweentii uu kiciyo ugu yeeri waxbaa ka yeerahay guriga haweentii ilmihii markay soo kaceen ayuu ninkii bahalkan gootagaaska ohoo lagu shito cunnada yuu la booday derbiga kala booday marka way ku qaylqayliyeen waddada marka baabuur dowriye oo marahayey ayaa ninkii dhabbiya shurdada habeenkii wareegtay waa qaadeen stationkii bay geeyeen waa la xiray subaxii markuu agu bariyey waa sagaal saaco habeennimo ayuu wuxuu yidhi xalay maxaa dhacay waxay dhaheen tuug baa noo soo dhacay muxuu qaatay watakaadkiiu qaatay yaa kaxeeyey askartii waardiyaha kaxaysay xaggay geeyeen waxay geeyeen station telefonkiiba sii guuy telefonkii baa loo keenay telefonkiiba u diray askartii wuxuu yidhi nin xala meeshaa ma ka qabateen gurigeyga haa meeyi hadda waa haynaa haydha maxaa ka rabtiin waa xirnay bay adinka miyuu ka xada maya adinku adigu kaa xad ii keena buyi haddaba dowladda haysatay dheh war ninka hadduuna wax inka xadin aniga uu iga xaday aniga ii keen aniga usoo sallimu waa soo qaadeen waa u keeneen waa dheheen waa kane ordaha iska tabiy ninyow maxaa tuuganimada kugu kallifa buu yiri ninkii bakistaanka wuxuu yidhi anaa fuluus maafi saasay u hadleen hooyaday baa jiran baa la ii soo sheeguu yidhi oo bakistaan ku jiran waxaa la yidhi haddaadan keenin toddoba kun oo riyaal oo keli looga qalo hooyada oo dhimanaysa anigana waxaa qaataa uu yidhi saddex boqol oo riyaal markii lacagtii aan goobana waa soo waayey waxaan ku fakeyn uu yidhi inaan waxado oo toddoba kun oo riyaal aan tuuganimo ku soo xasiliyo saasa u kaliftigiyi buutagaaska inaa saasaan ku qaado wuxuu yidhi marka sidaas ma la huba inay xaaladdu ay tahay saas wey u yidhi toddobadii kun buu intuu soo bixi yiri toddobadan hooyadaa u gey sagaalkan kunna baa diyaaradda ku raac kuna soo laabay ninkii marka waa la yaabay lacagtii buu qaatay meeshii buu aaday bakistaantiisii islaamtii buu soo daaweystay hooyadiis waa soo noqday markuu soo noqday buu u yimid markaasuu yidhi hooyadii waa soo daaweystay lacagtiina gabalaa ii soo noqday khayr allah ku siiyo wuxuu yidhi toddobadan kale qaado mar dambe tuuganima u noqoniyo ninkii bakistaankii marka intuu kala bato wuxuu yidhi shaqada waa ka soo tegahayaaho waan kula joogayaa waan soo qusaysanhayaa nimankiibu u tego hooyadhi shaqo mara waanaas isagii u yimid hor shaaha ka karinaya marka sheekh shaah waan sii kakariya waaya kakari buu yidhi isagaa shaah ka kariya tuuganibu ka soo qabtay maktabkiisii buu shaha ka karkariya nin wanaagsan buu noqda marka bini aadamkan waxaa dhici karta zamankan waxbuu xaday iska daaya nin beri ah in noloshiisu ay khatar u gasho oo weliba dad maaragtay cilmi u nisba sheegtaa ay khatar geliyaan sidaas buuna isagu ahaa ayib kitaabka marka matnigiisa waxaa sharxay isaga laakiin sharaxa uu sharxay waa sharax irtijaali ah sharax kitaabi ah ma aha oo maaragtay meel duruusa lagu dhigahayey ama nadwo lagu qabanhayey ama dowro lagu dhigahayey ayuu ku sharxay sharax irtijaali ah waxaa sharxay nin kaleeto oo ra-iis qismi shariica bikulliyati shariica wadiraasaat alislaamiya bijaamicati umm lqura ah sharax kitaabi ah sharxay oo ka gaaban kaas maraxa xagga taxriirka iyo cibaarada intiqaageeda marka way ku kala duwan yihiin sharaxa irtijaaliga ahoo meel intuu qofku iska fariiso xooga iska hadlo iyo sharax qofku intuu meel la fariisa uu soo qorqoro marka midkan kitaabiga ah ayaan akhri doonaa de wixii marka fawaa'ida oon ka dareeno midkiisana waan ka faa'iidaysan doonaa in sha allahu tacaala marka usbuuca soo socda yowm litnayn baan marka darsiga naskiisa akri doonaa hada wabilahi towfiiq wsala allah wslam cala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbi wasalam